magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ayaa lagu soo gebagabeeyey tababar ku saabsan ahmiyadda batroolka tababarka ayaa waxaa loo qabtay ardayda wax ka barata jaamacadda ummadda soomaaliyeed gaar ahaana kuwa barta cilmiga batroolka agaasimaha guud ee wasaaradda batroolka iyo macdanta xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xaashi carabi ayaa ka waramaya ahmiyadda tababarka tababarka maaragtay aad ka soo qayb gasheen oo ay bixinayeen khubarada ka tirsan wasaaradda batroolka oo maaragtay kala duwan oo ku saabsanaa ku saabsanayd maaragtay barashada cilmiga geologiga iyo batroolka ee dalka soomaaliya noocyadiisa maaragtay geologiga ama noocyadiisa maaragtay engineerinka oo oo ku saabsan sidii maaragtay shidaalka dalkeena ku jiro laydinku soo bandhigi lahaa waxaan aada ugu faraxsanahay inaa muddo afar sano ah aada soo wadeen jaamacadda ummadda soomaaliyeed aana soo baranayseen maaragtay muxuu ahaa cilmigan haddana maanta fursad u hesheen wayaagii la soo dhaafay ilaa dhowr maalmood oo tababara wasaaradda batroolka khubaradooda inay idin tababaraan oo idin siiyaan bal dalka wax ka jiro iyo sida uu yahay iyo xaaladihiisa iyo sida maaragtay ay tahay inaa ula socotaan runtii waa fursad aada u fiican waxaan filahaa arday badan oo kuliyadaha kale ka soo baxay oo idinka horreeyey inay fursadahan oo kale aysa helin aan filaa marka nasiib wanaag adinkaa maaragtay nasiib u yeeshay arrintaasna maaragtay waa arrin aad iyo aada u fiican oo runtii inaa ka faa'idaystaan loo baahan yahay kulliba cilmiga aad baranaysaan kulliba hadhow takhasusha kale aadi doontaan qaarkiin waxaa laga yaabaa inay biyaha aadaan qaarkiin waxaa laga yaabaa inay macdinta aadaan qaarkiinna waxaa laga yaabaa inay petroolka ay aadaan laakiin hadda maanta wasaaraddeennan waxay mas-uul ka tahay macdinta iyo maaragtay muxuu ahaa iyo biyaha macdinta iyo batroolka marka maadaama macdinta iyo batroolka ay mas-uul ka tahay cilmiga hadda ladiin soo bandhigay qaybta ladiin soo bandhigay waa qaybta batroolka insha allah fursado kale hadda halan qaybta macdintana maaragtay waa idiin soo bandhigi doonaa sida dalkeenna ka jirto oo runtii aad la socotaan oo dalkeenna soomaaliya ka jirto waxaa ka jira fursado aada u fiican oo runtii inaad ka faa'idaystaan loo baahan yahay adinkana ay tahay dadka oo kaga faa'iideynaya dalka oo runtii ummadda soomaaliyeed inay kaga faaidaysto loo bahan waddankeenna weli waa antaab oo khayraadkeenna weli kamaana faaidaysan khayraadkeenna weli lamaana soo bixin sida aad la socotaan soomaaliya taariikh ahaan kulliba waxaan filaa inaa ka dharagsantihiin oo soo barateen ilaa iyo sanadkii culimmadii ugu horreysay oo georgiga oo dalkeena yimaado oo baaritaan ku bilaaba waxay soo bilowdeen ilaa sanadka meel laakiin ceelka ugu horreeyey ceelasha ugu horreeyey kontomaadkii aa laga qoday waddankeenna ilaa lixdan iyo sideed ceelaa laga qoday laakiin nasiib wanaag dhammaantood waxba laguma wada arag afar labaatan ka mida aa runtii aa shownahayd oo aad tusaysay maaragtay in uu jiro prospective ah maaragtay in shidaal uu ku jiro dalkeenna oo ceelashaas ay ku jiraan inta badan ardayda barata cilmiga batroolka ee dalka ayaanan helin tababaro ku saabsan cilmiga ay bartaan iyagoo fahamka casharada uun keliya hela